بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال ميل كستي سين روغدان يو سي كستون اندهيغايتان waliba hawada siin kulana hamiin fayle jimaan faylaha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan qodobada ooka barnaamijka kulunka warsan isinka dheega doontan waa nagu socdaalena siinkahay waliba kumid aha walkubaroy shakhsiyaadka uuse magacaabay madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana lag magacaabay nabad sugidda iyo ciidanka iyo isbeddelka dhakasuubi dhinaga ammaanka ee magaalada muqdisho haddaba maysheen inti madawiine farmaajo oo geega safarhaya uuse isbeddelka suubi laamo ammaanka ee gobolka banaadir ama dowladda soomaaliya ooga barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale weliba isinka dheega doontana munaasabad laka taageeray madawiinaha maamulka koonfur galbeed oo geeka laka qobday magaalada baydhabo waana shacabkiiyo ku codsadan anti xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo hadooradan madawiinaha koonfur galbeed haddaba way rooge xilli shacabka baarlamaankiiyo wal ku codsadayaan ooga barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale weliba uuna siinkahayna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo shiishal duwan uun ku hadalay doorashada ka dhici doonta koonfur galbeed soomaaliya qaariyona taageeri madawiinaha koonfur galbeed iyo maamulka hadda jar aan kalena sheegay antiyo markaasin aragayaan maamulka koonfur galbeed kokugaabi walqobodka iyo furowka jididka xagalow beledkan baydhabo iyo gobolka boqol haddaba maysheena inti xildhibaanada iyo kashal duwanaadan taageerowka maamulka koonfur galbeed iyo isbeddelka qaaryoyo fadaayan ooka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta guddiga doorashooyinka waxaa gudbi warbixin la xiriirta doorashada qofyo edyey taasi oo la fadahay inti labada kun iyo labaatankoodu suurtagala kadhida dalka soomaaliya haddaba guddigaas arantiyoo ka xoolimin sidayn aragaayaan shacabka dalka soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo oo kukukubogada doonta taliska xoogga dalka soomaaliya weliba ha bandhigana reg dili askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya haddaba regaasi galantilaha ka dhiki inahaani dilkaasi jeysidi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijku walibaha siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soogaala dhinaga farsamada waliba galan wiin isii doonay saaxiibkayga gaabshaa ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo kamiisa galahaytuu arbaaniye bahasta aragdan iyo ka eedanta tumun ilita bela sideedaad ee agosto sanadka labada kun tumun iyo siyeedka saaxiib yaal wali dhaweysateena qodobadinka weyn ay barnaamijka kulanka warsan oo kuwali hasiin saaray antan harinkula dareeri doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga maxamuud cali gaafshaaw waliba sanlenaji maafayl hamiinfayl walibana noola jaan qaado kortana aalada life streamka iyo muujado gaagaaban ee s w ga barnaamijkana waliba waa kulanka warsan u saaxiib yaal magaaga socdaalu idaacaddana warsan waliba sanleejimafayl ku bilaabay warbixin ku hadalaas isbeddelkii uususuubi madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walku baroy shakhsiyaadka madawiine farmaajo uushelalka magacaabay aadan cilmi indhagarsha waliba aqoona iyo tababare ciidan uusa ka qaadaday dalalka dalka ha ka qaadaday dalalka maraykanka iyo midowda sohofiyati dabayaaqadii sannadihii lixdameeyadii waliba kaleo tacliin iyo tababar guud iyo haanogaar ebuuse ka qaadaday gudo dalka soomaaliya waliba uuse ha ka shaqeeyay qeybo militariga soomaaliya waliba darjada ahaan uuse deray ilaa iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo hatana eta markii lamaad oo la magacaaba hilkaas waliba haysada belad dahab eh oo uuse godoonsi madawiinagii hore ee soomaaliya mudane maxamed siyaad bare taasi oo lansi doorkiisu ku qaadday dagaaladii sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhexmaray soomaaliya iyo ethoobiya sarreeyo guuto odowaa yuusuf raage weliba lankanka dhalinyarsan saraakiisha rege eh ee madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magacaabay waana si degdege laka dalacsi weliba ka tirsanayay ururka guutada lixdanaad ee madaxtooyada walibana lanqaadaday mise lankasaayay koofi gaduuda darjadiis waliba haytay gaashanla markii uu sixilkaasi kul wareegay taliyihii ururkaasi ee inka horreeyey axmed maxamed cali af aday magacaawowye yo waliba madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lama goor mar qur-e usadalaasiyey odawaa oo ah lankii inka da-di yaraay waana madawiinagus eedanka kala soosinye markii la fiiriye khibradda iyo aqoonta lakufadow abaanduulaga ciidanka xooga dalka soomaaliya oo la magacaabay lankun dhalinyarada ah waliba lakufaday waana jago ombaahan aqoon iyo khibrad ballaaran oo ciidankaada ku kasa kor taasi oo geeka madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uusan magacaabay odawaa oo lan ee dhalinyaran ah sarreeye guuto sarreeye guuto zaki xuseen axmed waa gabarti inka horreyti ee jenaraalka nagata booliska soomaaliya dhowr sana gudahood yeedona jagada anka sarrayta yeedonahayti derjada anka sarrayta dhowr sana gudaajo yo derjadaasi sarraytona ka der waliba muddo ka noolaytay qurbo ama dalka banaanshay gaar ahaan u k iyo sweden waliba dalkayaha ka nagatay labada kun toban iyo afarti markaasi oo yeela shaqeeyasi hay-adda cilmi baarowka ee heritage iyo jaamacadda soomaaliya waliba shahaadada derjada lamaad yo ku haysatay xiriirka caalamiga walina ha baratay diblomaasiyadda islaamka dhowr xilo oo xagga maamulka ee la xiriira yaha ku qabati ciidanka booliska soomaaliyeed walibana niyaha ka shaqaytay dhanka xiriirka dadweynaga sarreeye guuto siciid axmed kaadiye waliba tacliinto badan jawsa ka qaaday dalalka dalal talyaaniga uusa ku mid aye sanadkii sanad sanadihii toddobaatameeyadii walina uusa ku mid ayaa saraakiisha booliska ee khibradda fog le dhowaanuguna waliba ushayay taliyihii hoggaanka dembi baarista c i d da laakiin afartameeyo sano yaa markaasi ku dhex jiri hoggaanada iyo qaybo booliska soomaaliya ee caasimada iyo gobolada isugona xilil shal duwan ha ku qabaday ciidanka soomaaliya lankanka saameyn badan xubno use magacaabay madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana shaksi la aaminsanyey intii uuse eedanka dhowyi madawiine maxamed cabdulaahi farmaajo fahad yaasiin waliba markii inka horreyti ushaayay weri oo inshaqeeyay warbaahinta aljaziira oo ku mid hay walise siyaasadda ha ku muuqday oo waana xaggalay xilligii madawiinagii hore ee dalka soomaaliya mudane xasanow sheekh mahmuud xilkaasiuuse goboday markiinka horreyti ee xillan magacaaba xasan sheekh mahmuud yan magacaabi jago wasaaradeed hase ahaatee waana ku gaabsaday intiuuse goboda jagadaas waliba naqday agaasimihii guud ee madaxtooyada soomaaliya billi maaj ee sanadkii labada kun toban iyo toddobada waliba beddelay abuukar daahir cusmaan baale baale oo hata eh safiirka soomaaliya anfidhi qarabada midoobay hataba xubnoogun uusu magacaabay madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo bulshada siyaabo shal duwan unku hadli yoogona markaasi la sheegay intii walbadan ha ka kordhii doonan qeybo lang magacaabay waana isbedeliyo suubii doonan wahagaag dhugunsidayaal qodobkaas waliba hayay xubnoogi geeg uusu magacaabay madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana lang magacaabay hoggaanka ciidanka iyo saas oo kale nabad sugidda madaxtooyada dowladda federaalka iyo abaanduulaga ciidanka militariga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
ونبروق تيبات نادي الشباب يحييكم إخوة بيننا jaamacadda jubbada sare abar juba university arle eberbati abag hoos yeela waaye bur hoola daagan iyo idoodkii bartiyo la waaye maylan aane arlo wal an heli la waayo umudikanoolayti iratis eediday walan akhyaaryaw la waayo antaasmeen aaw ahaa ilmalan weydiyaan iyo aqoonlaan i weliba aqlo an shaqeeyana ilow maylanku ka baxay ini ilmo la weydiyo lan agalgaado jaamacadda jubbada sare aqoon weydisa arrajiride ankabahe iyo jinawi akii tilmaamoy iiliyo ololxumuma ilmisaasamay ku dhaxala inkubatoy arlaada horandir jaamada burjub tiiba taalo teedna biisheentiya jaamacadda jubbada sare oo
wali ka guda jirnay qayboogii hore ee barnaamijka kulanka warsan barnaamijkan waliba siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala munaasabad laka taageeray madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo iyo hoqaban qaabiyeen ururka haweenka degmada iyo kan gobolka yo waliba geeka ka dhiday magaalada baydhabo munaasabadan waliba ku qiib galay gudoomiyaga gobolka baay gudoomiyaga gobolka iyo kan degmada gudoomiyaga ururka haweenka degmada iyo gobolka mas-uuliyiin eedan fara badan iyo shacab weyne kushal dareeri xaafado magaalada baydhabo hataba munaasabadaas anti dareerti waliba shacabka iyo maamulkaba iyo sheegana antiyo eedan taageersanyin madawiine shariif xasan sheekh aadan haddaba iyogo meelasi ku hadalaayeen waliba hadaljo kumid aha
wali fadaane wali fadaane intaas walaan hang marahay madu meelo ana shabanti yahay ujeedada intan niska koy in la fahmo fadaane wali fadaane shacabka in la turo ya fadaane lan walba oo muwaadin ee dalkan dhaladi xaqaan lay inuu sa tartama howsu wal hel iyo howsu wal waay una malno fadaay codka xildhibaanadii boqol iyo afartan iyo sagaalka qof hay koonfur galbeed lahayti masiir shataryaay yalla ku fade inay dooradaan lankaasay una shacaba ina rabitaankano sheegan rabitaankana weliba waa lanki walan tarow shacabka ini iskoolkoon bis lanki walan tarow shacabka ini meela raasi jidka on suubi horle in wada maahana reed in inaga ujeedadaano intaasee wali taageeran anaa maditaas waxa ku taba madaxweynaha shariif xasan sheeg aadaga taageeran in shacabka koonfur galbeed sababta una taageeran keenan dhammaantaan ogna sababta una taageeran keena dhammaantaan ogna anta degmada koonfur galbeed lati ciidanka lantaw bari oo ciidan madan yahay isla marmada degmayaasha ilaaliyayaan gobol kasta ciidanka roog gobol kasta horumara ku dareen shabeellada hoose wali la dhisahaya meel la raayo wali la dhisahaya isla marmada sayti dekadiya la dhisahay eelboolshiya la dhisahay ujeedadii meed koonfur galbeed oo hana qaadi oo horumar injeed meeli la fadaay hiigsigii la fadaay injeed dadka oo ujeedada kale kule waliyayina inay barnaamijkaas burburiyaan fadaaya ma fadaan walaasay wali fadaane muwaadinow koy hoolkiisa u tartan howal helana qeer howal waaytona qeer laakiin shacabkii koonfur galbeed may sheegay af ed iyo afgaaban iyo af dheer iyo afgaal iyo af muslimka sheegay inuu shariif xasan sheeg aadan taageeran haddii shacabkii walaan walaa uka taageerana ma ay mudno war qabadkii ay ka taageeran lan lan laku jeeli male dadka dhan dalkan dhanaden lan una lan ku jeelna male laakiin lixdankii hibloo hayni dadka guraaw abtinaaw rooga laami wala laami ka darim leh abshirka ay hasa gudoomiyaha gobolka lankaheen qaaday abshirka ay dadkii dalku dhalad ilay volunteerka ka shaqeeyay wallahi dhisa suusweela inta ku baha madiisu dadka ka dhisi ku bacda lay usmaga niskwaalay magaashay ka qorday buundada abshirka ay ari dadkaana haddii wallan tarow hal shaqaysay hor hadan darartay maahane maa inaan ernay qabiil hibil ay tahay hata burburkii naga qabiil hibil ay tahay hibil madoorada korta shaksina ceeb meeluu mataala dadka dhan dadka dhaladan dadka dhan deegaanka layin lan walba wali fadaan hoob us wal iska hayn is holgas koy lan walba wal is qabad inuu is sheega leedankii dhasoo hoob aqoonyaha hayna iyo haroogan wali qabad inuu sheegan wali hayna sharifatin laami laamuus ka dar yahay wali hayna madaxtooyada madaxtooyada ka dar yahay wali hayna alborka alborka dar yahay wal qabad shee yahay lan walba wal qabad le oo koonfur galbeed dalabi wali fadaan inuu tahay kurin is sheeg wala is qabad wala dalka qabad inuu sheega ونحن ديارنا يعني ما داتيتي هو بوز دالك ولا مقبل لكن قد كبر بياي دالك ولا منقبل قبيل لي هذي ولا لي وذي والله هندبه شاكل الشعب كديدا كفر قلبي ما انا قليلي ما انا قرا ما انا قرا وانا بيت ولا انت تسالي يا رنا مدحوينا كفر قلبي سوماليا مدن شريف حسن شيء هذا هل معنا شرفت له ولا قعدت ثاني مسيركم متس تلاله متس نبدو متس كفر قلبي حتى يو غارنتي في جرب hoobiyo hata burburiyana burburaayan hoobiyo hata mayla raayis wala saxana saxa maayan wali codsadaane xildhibaanada ku codsadaane unoo shacabkii koonfur galbeed en wali codsadaane si walaaltinimo le codsadaane ini shacabka lan burburiina wala bilaawdi lankudumiina shacabka la taageeran rabitaanka shacabka iniyo suubiyaan iyo xildhibaanadu ku codsadaane sababteeta meeta xildhibaan kasta shacaba ha ku bahay qabiilba hada qabiilka shacabu xildhibaan kasta wali ha ku bahay qowmiyad qowmiyadaas ayaa meela raayta hadirsati meelas yaan fidhi wali falaane qowmiyadiisa ha ku bahi ini dantiya tali mustaqbal shay oo meela raayta caafimaad tiray tali mustaqbal shay horumarineed tali mustaqbal shay meela walbarasho tali bilis wali falaane dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed ku codsadaane ini umato wali dan iyo suubiyaa isla marmadaas
way xaafladdan geega may raayso inta may buu ahay eniska koynay ee madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheeg aadan oo shalay musharaxnimadiisa baarlamaanka horjeeda mayba afartani wala ninhaadi eedi eed meel raasiye nibadan gabna alxamdulilah haddii aan reer koonfur galbeed shacabkii koonfur galbeed gaar ahaan degmada mase gobolka bayo mayba suurdag ma lahayna madiina kooya arlaadan shariif xasan madaxweyne kooya suurdag ma lahayna isagna markaasi guatiin way aadan lahaynay ana gee soomaali meel raayse burburka koonfur galbeed mayna reer koonfur galbeed dhax iyo dhibaato ka bilaabeysa adan dhaas unaysa aan roog walbaba waayo arku aha lama sano oona nil rooga madag iyoonay hal sano lama sano noo horo haanay ka dhamaysan jarneen hal sano bilaaye lama sano duurka laga jaraaw iyo hal sano nil rooga haan ka dhamaysan jarnay hata ilaahayna gudbay tiyadahay wayka roogna meel nidaam iyo maamul iyo meel ay kala dambeyn leh ya roogna lankasta dib haddaynu xisaabtano sina kirooy ogdiin way fadaane haddii shacabka reer koonfur galbeed annana meel kasta usroogo waylan ani or meelanay taageerno madaxweynaha koonfur galbeed sharifasan sheeg aadan marlamaasu anin sharaxi inuuna ka taagelan wal ogol mala sheegaa la re lanki waaye arag eh walbadan ha aragi walba oya kaas lambool min sheego laakiin dadka yar yar mase dhibaatada mase gumaysada mase qabiyaaladii hanisuubijar wadanka ku jarjartiyo kaasa wal lii sheego ay dhegeysadii marka markaas dhegeysadaysan abiil dibili marufna mayraay madin gorays wal suubi ma aytay arar el suubi wal dagaalamay gobanoo ka dhamaaday lixdan iyo nayla raayis koow may raayis labaan oo fadlan ala sheegnay ini un dadki geerkana Soomaalida geerkana wal geersan oo deersin wala ka geersin ma yahay arar es raaw ku shay iyo may raay xornimo weydiiski may raay wadanka ku dhiyaay tan lad karahay lixdan iyo koow labaan una kaalay may ku damboy dadki wadankii walaay xureey shan iyo tan dibna nisbadeel ka dhamaay ما يسقلك مدينة رين مرنا اسكو شكين ايه فايدي انو كداشي يبدين دواتي دي ايه ودن دبان ولا كنغدي وسيري لا كنغدي ويلا كنغدي مامول غبني دغمي لا كنغدي قاب كسل لا كنغدي اوبدين اني ما رانا شيزن دي واجي سوكو دي لاين حسنو شيغدي ويسو بي مدوينا كفر قلبت afarkun laga meeray la taabay degmooyinkii oo neer gobolada lintaba bari ya hubsi laakiin garad iyo weel isku gaabay isku gadi isu taala laakiin kan kale adaa isku reeb korgeed magaalada noo gaado meeraa intaasay meeraa billiha galaasu meeraa jidateedka furyiino wadankan nabadayaa meel iska dareer oo dhaqaala ka gaado aragnay lan hal dhashi ka meeraa ka daraaw maragnay dhashi gabil meeraa isku kuusay taas lan gadaa banay wal maamul gaday oo hub ag helin hor maragnay intaas subnay way ergan hayn lan gasna do meeraa intib dhiibu maamulka diyo hor maragnay hatta herwayda deersiyaanti meeraa maal technic iyo meel raasul ka dhiibo iyo meel raay qoriyar iyo qorwin bal ka dhiibo wadan saad ka dafa yaroogan may ay tay madi meel raay dow meel doordaa sharifasan may bood magaalo wala ku jari waayteen hanga gaylay uu ayna uu may gaylaanay hata lamada bar meel raay soo ki hor ki dambe meel raay soo meel li guray meel raay muraay hor ki dambe at meel li guray haano banana roog meel raay branta dar ndagaan wal kariyaan guray branta wala eed wala ku dhagan corona tay branta ula soo noor waaytay tiifiyaanka iyonay waa lay firsaareed wasad iyonay walaa la sheegay wali sheegay wajinahana say kama shulsan wadanka fooyo ma huraysan dagaala diyaarinayaa ana muraay shalay intii geeka ahaa shalay walba sooy lahaynay may raayso wala noo moqnay walaa inaha buugdin kulahaynay holni may raayso maamulkii madeelu ku dhisanaayay may raayso jubbaland la raayi hildhibaan hanin ku gali wasiir hanin ku gali قدومي برنامج أنا وقالي وأنا فأنا أنا زين أنا وكل الله شغلني ما ونعم مراي والدسا ونديدنا الحمد لله جيك ولي تغيره هنا أنا مامورك قبل كيو دقمي وشعبوينها تمكها فضل مشرح مدوينها دولة قبلك كوفر قلبك وانا سيرو هلكن كسرى قبشة مدوين مامور كوفر قلبك kaasageyga taageerahayna dhammaanteen wada taageernay maaha ciidan maasantiin runtii geeka sida oo sharafta laysin wada taageerahaytaan meelidee walmaka taageerahayna wali walka taageerahayne madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wal qobodkiisu sanadooyinkiisu afartii sana balooginka ka dambeeya oona tiroognan waxyaabihiisu ha qobodi koo amniga wali isku qobodi geeka walisaka kullii degmooyinka koonfur galbeed runtii dhinaca amniga isloogniin walgobodka oo dibadhiska degmooyinka yonsun walin kudhi ogdiin dhinaca dhaqaalaha dhinaca dibadhiska degmooyinka wadooyinka runtii madaxweynaha walgoodiyey walakobamaumae dhammaanteen wali fadaanaha marlamaad iyo marsadahaad ilaa usilahbudoordaw maalinta oo anka dambeyta oo usurmi doona maalinta la tartuma doon tartankuusan surmi doon ilaa uusan kuguulaysadaaw ununa taageero joogta yaan yaana sasurinanaadi doona insha allahu geedka eed eedanka faraasagna ini onay shacabweynaha ka nool degmada baydhabo dhammaantiyo geedka naska banaan bahan naska kooyaan hoolkuwiig ini onay laka taageer musharax madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waana waana may larahay ini ilaahay may kudubana insha allahu ini iska guulaysada xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed arag u haytaan laakiin tukurooga fariinga kiyata xildhibaanadii geesi laakiin roognana insha allah weli ku argi doonta baada saafada ku argi doonta ama waaba ogda fariintan hildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ka socota wali siinlanaa madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed dhinig kasta oo walqobod dheera ee runtii boqolkiiba siyeedun ama toddobaatan warwiinga gobodi wali siinlanaa hildhibaanayaal marlamaad hadoorada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyadan maasantiin insha allahu marlamaadi marsadaad hildhibaanayaal fariindasi gaadada waana siinkamaa nagaan insha allahu taas gebagabaaye iyadan maasantiin salaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatu
sharif xasan sheekh aadan oo madaxweynihii oo afartii sana hana hogaamiyay anig oo haatana geeka rabitaankan yoona ilaahay ban tuugnan anig oo marlamad sidii nin hogaamiye badi un ilaahaynan tuugnan rabitaankan adeysnan yaantan iska koynan marka maylana unoo shaksiyan an isku warbiyaan unoo iska duubagna waylana rabitaanka ina sharif xasan sheekh aadan wali kadhanna marlamad ilaahay adoo nimid ee madaxweynihii koonfur galbeed ilaahay kii weelan lana taas taas taasna dilku guduba un wayb waa maydharay geeda jinkaboodu bootuma haluulishima ladharay dadka oo musharaxiinta wayb waa reer hibra inii khalaaf walku weydiiyo may fadaayo boqol afartan iyo sagaal xildhibaan oo hoolkaas fadhiid iyo walaay shariif xasan ku qaad ku qaad umatanka halahankanaga taale ma ku helaatan haddana maydhana ma ku helaatan anti isugu cod ee ku hel ma ku helaatan anti eeba u fadeen qofka oo heli lama heli isaga erfadi dookuda musharaha guddo meedhowku fadhe wadhana wali kale faryon faraane sida maama muraayiba daayi sheegasi dadka dibidorow oo be hoolan rahaan oo amni ugu shaqeeyan oo ay baahan kaama jare dhiriga jirta aan guraane wayb waa usiiba meelo ka haraysano oo waliba wala us ama u wala us hagala walqoontaysan eeyno facebook lay dabaro haatama dan laabido oo internetka ee banaanka daray wayg leenaa dalkan adama roogto dalna lankii roogo ku taliyay uni ku taliyaane madaxweyne jay shariif xasan aha
maygeekameelahayse siisin ogtin haniifoodle doorashadii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo muddo maybo lama bilood mayba dhimanta inana taawiyo lama bilood mayba wala tira mayba meelma jiraan markaas kulley sida kulley mayba wala tira mayba yuu inta kooy doonta insha allahu yaa rajeen dabcan madin horeyti oo mayba oo waa madilamaad oo maamul koonfur galbeed atis doorasho ka dhiidu markii mayba oo gudoomiye baarlamaan laha doordaay imadi madaxweyneha ergada doordaasi iyo haddoo mayba baarlamaanka xildhibaana koonfur galbeed in wal doorda madaxweynaha doorda mayba lakarajaahay dabcan taasi mirase may lahamarayn wakti badan lahamari oo eedan adag iyo may buaha yo lahamari dhibaatooyin fara badan may buaha yo lahamari horta ma ogaasan in soomaalida may bu aysan walguduuntin inaysan ogaataan muhiim ah soomaalida badanta mayba mirase maamul goboleedo fara badana jiraan gobolo badana jiraan walaysan kuduwantin inaysan ogaataan may buaha ama aysan ama aysan isweydiidaan una soomaalida may kuduugna mayba isan isaata may buaha yaa muhiim ah walaa kuduugna maybu mayrayse ilaahay maysan kamanaysa mayba gobolo oo mayba khayraad fara badan may buaha laka helow ilaahay maysan kamanaysa mayba gobol may buaha dhir badan may buaha kataal oo daaqsiin iyo may buaha mayrayse abuur walkas may buaha laka helow iyo resource may buaha ahaano may buaha dab la ihaano mayba mustaqbalin may buaha laka helo may buaha yalitin adduunya mayba walaa laka dagaalamo mayba waxyaabahaas may buaha yaanka badan dabcan koonfur galbeed madi la dhisi horumar badan mayba madaxweynaha maamulkuus hormuudka ahaay may suubi mars horumar badan may buahayo suubi horumarkaas may buaha dhinaca siyaasadda haatoy dhinaca dhaqaalaha haatoy dhinaca may buah maras ammaanka haatoy dilkaas may buah horumar laka suubi dadka ma dadka riyunka may maama riyun ma lere garaha garaha waartiyo lere madilis madilis gala inta badan dadka maaragaas helaan ko may buaha aydiidna garle caga garle ta yaa yaan badanta geeg may faalan may faalan lanka gartile in may bua gartile si may buha yalan baahan dabcan lanka may buaha oo ha dadaali oo dadaalsheeg may bua kamar dhali in may bua mayr maylan baahan may bua dadaalsheeg la sheeg may buha yalan baahan ilaahay meeray hoobisingna shukri waysan alina may bua may shukriyasan lanka madius geeg wal suubi wal dadaala suubi oo jitoosu isku suubi in lagma hadnaga ama min shukri may buahayo ilaahay may buuna faren markaas kabacd iyo mayba ilaahoodin alxamdulilah ولا نقاط أدين فوائتي إيه ما يبغى إله الحمد لله من قصبات الله لكن بن آدم كي ما يبغى ورثه بدلالك هو هبل الشكر وايد أبيت كم مرة أدين دباسة لك جلاسة أبيت كم يبغى مرة أدين ولا حقرأ لك جلاسة لكن ما مهم ما يبغى إنجليش يا qofku walaagatari iyo walaagal sheeg may booyin baahan anta badan may amaanana qof mudus dhimad may booya amaanana qof mudus dhimad ya may booya la amaane hebel fay lahaay may waa ama ilaahay may boola isfaay hawsu jina amal shalaana jili jeey hawsna amal shalaana rajiyay ogeega inaad amaanta ama inaad si wal walba kin gabaanayn way markaas ma dharay hebel may fay lahaay may hebel si sahaay may marka may faray aqligan oo madilan ka dhimada ama lankamadi meel ku tabar hadego may fadaan ka bedelna hadda nafsi meel teegin nafsi in la fikir may booyan baahan dawa madan sallaha ee inuu gadaal ka fikir may in hor hor hor fikir may booyan baahan ee koonfur galbeedis ogtin marxalad adag ee la maray dhibaatooyin fara badan la maray geeg araga ay tan wadooyinka dhamaanta may boowada hirinin ee markay saas ay tamay boowa maamul koonfur galbeed dadaal badan may booya suubi baraka baraka may bagay magaalada ku sugan kuwar qabtan dadaalka lagu soo bi kuwar qabtan ama biidaanin haatay ama caafimaad haatay ama walbarashadii haatay ama may bago may bayo si joogtay may volunteer haatay dhinkaas may bamay soo may dadaal bamay ya ya soo bi ciidamada may bago koonfur galbeed ogeega difaacahayd ama diinsoor difaacahayd ama weji difaacahayd ama boqol hodur may boo difaacahayd ama magaalada dheer difaacahayd ama may raayis berdaal ama ama buurka roogda waa ciidan koonfurka baadhisti may buhayo
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
توكل بيلدينج ماتيريال and the general service taariikhdima leetuwa lambatookadiisa tallaabadii dhimanay ka horumarkii la tiigsiday tawakal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadeena la qabiyo hadda laku bahin tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuun untooganayt tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeginta taloy total qalab dhisma wal hakiin tub
wahagaag dhugunsadayaal ka qiimo iyo qadarinta leh wali hanin dareere xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo siyaabo shal gediisan iyo aragti shal duwan unku hadali doorashada ka qabsoomo doonta magaalada baydhabo ee caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed laakiin weliba ku hormarisiyaane taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ha bandhigi regga dili askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya tumungyo sadidi bilunga iyo waliba xillo hamiin ah waliba askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya laka dilay deegaanka gaaska dhanka roone oo kiyaala duleedka deegaanka gelinsoor ee gobolka galgaduuda walina lahanbandhigay raggii markaasi ku dambooyey dilkaas xerada guutada tumung iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee qaybta labaatan iyo koowaad yokaleyin xerada gaas dhanka roone yo waliba geekiyo markaasiaka bandhigana lama kumid e askarta dowladda soomaaliya xaanasi oo la sheegay inti dilkaasiyo ku dambooyen taliyaga guutada tumung iyo saddexaad ee qaybta labaatan iyo koowaad gobolka galgaduud gaashaanla dhexe nuur xirsi wardheere ya sheegay inti rasaas rigaasiyoha ku qabadan howlgalyo ka suubiyeen magaalada gaalkaayo isla mar ahantaasna cadaalada la horsheena doon halkan maanta waxaan ka soo bandhigaynaa dhacdo dhacday saddex iyo tobankii bishii sideedaad laba kun toban iyo sideedii dhacdadaas oo ah dhimasho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii sideedaad laba kun toban iyo sideedii waxaa dhintay gable xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan qaybta koob iyo labaatanaad cabdulaahi daahir ciise shiikow ina safiyo cali axmed oo ka tirsanaa ururka isku dhafka oo xerada hadda aan joogno oo gaaska dhanka roone oo ay ku eedaysan yihiin laba askari inay ninkaa dileen askariga ah kuna dileen saacaddu markay ahayd sagaalkii iyo barkii aroornimo goolada gelinsoor iyo ka dhexayda been arke ayagoo ay la socdaan baabuur candhamayd ah oo ari waday baabuurkiina meeshii ku qallibmay eedeysanayaal cabdirasaaq tahliil dhalac ina faadumo cali gurey ku dhashay gaalkacyo taar- taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii labo burhaan daahir maxamed cali ina caanood aadan cabdulle ku dhashay gelinsoor kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii eedeysanayaasha oo kuwa hadda meesha fadhiya ah shilka markuu dhacay kabacdi ciidanku waxay ood dheer u galeen inay soo qabtaan eedeysanayaasha waxaa laga soo qabtay soono gaalkacyo afar iyo tobankii bishii sideedaad laba kun toban iyo sideedii
waa hagaag dhugunsidii halkaas waliba hayay taliyaga ciidanka guutada toban iyo saddexaad ee qaybta afartun iyo kowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka galgaduud gaashaanle dhexe nuur hersi wardheere oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
ما أروع اللحظات حين تصرم kulmis general trading company kambaniga guud ee kulmis korjara kaayalan dhike kooyi way kalan kale kulmis electronicsna keedkii carwiyaalku electronic iyo stationary cosmatic iskulishay meelaha ka kulmiyo kulmis general trading company kulanan la heli magaashe
dhugunsidayaal weli wali ka guda jirnay barnaamijka kulanka warsan qeybo jay hor walihan dareere xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo siyaabo shal duwan uun ku hadlay doorashada ka qabsoomo doonta deegaanada koonfur galbeed yoogona qaar kumida taageeri madaxweynaga koonfur galbeed shariif asrow sheegeedan dhinaga kalena haan kalena dhaliili madaxweynaga qaabkiisu walanwada laakiin wali ku hormarisaane guddiga doorashooyinka oo gudbi warbixin la xiriirta doorashada qof iyo edyeye oo la fado wanti ka dhiida gudo dalka soomaaliya kulan uuse shir godoomiyahay kusimaga madaxweynaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana ee godoomiyaga golo shacabka mudane Ma- maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo waliba warbixin kooban markaasi ku kudhugunsaday guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka dalka waliba kulankan uuse sidaas oo kale qeyb ku qiib galay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo shacabka mudane maxad cabdalla cawid oo guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka walyaabo guddiga roogtada ee yohanka gudbiyan ku mid hayay meeluuse marahaya howlo guddiga iyo diiwaangeliyowka odbiyowka qalabka doorashada lan adeegsado doona ee ka habboon xaaladda dalka iyo adkeeyowka iyo asteeyowka goobo oodkala kebiyow saas oo kalena inta meelood ee oodkala kebii doona ama eedkala kebii doon gudoomiyaga guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimi yarey yasi kooban guddiga roogtada ee markaasi insharaxdii walyaabo guddiga hato anqabsoomi iyo aqabado hortiyo yaala gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxad cabdalla caweda yaa sheegay intii golo shacabka marwelbi iyo diyaaranayeen anti la shaqeeyaan guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka kusimaga madaxweynaga dowladda federaalka soomaaliya waana ee gudoomiyaga golo shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka xiri yaa sheegay intii golo shacabka walwalba oo guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka yo umbaahanyin yo kala xisaabtamo doonaan hay-ado markaasi qusayta sidii lan xaqiiji gaarsiiyowka dalka doorasho qof iyo edyeye dhinaga kale gudoomiyaga golo shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo shacabka yaa kulun la qaadaday xubno ku dareeri midowda yurub oo iyo markaasi ku wada hadleen sidii ururka midowda yurub uusan xoojii lahay taageerada golo shacabka gaar ahaan tayo dhisidda iyo guddiga golo kala shaqeeyow higa tacliinta dejiyowka sharciga gaar ahaan guddiyada sharciyada galanto kahaya iyo sidaas oo kale dardargeliyowka wada shaqeeyowka andhahaya golo shacabka iyo ururka midowda yurub kusimaga madaxweynaga waana ee gudoomiyaga golo shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaan ka mahadnaqay ururka midowda yurub tillaabooyinka iyo dowladda soomaaliyeed iyo ka taageerayaan gaar ahaan kabowka miisaaniyadda dowladda ee sanadka lamada kun toban iyo sagaalka iyo guud ahaan mashaariicda horumarineed ee iyo ka taageerahayaan lamada aqal ee baarlamaanka dalka maadaama midowda yurub soomaaliya dhino fara badan usu ku taageerahaya
موافق اسبيشاليست هوسبيتال isbitaalka gaarka ee muwafaq
مسألة ولا سويدية kormaraydii taariiqu ما ويلا أولادنا كده داهيي may hureen caafimaadna موافق اسبيشاليست هوسبيتالو madimadii mas'ilada hodeerta shalaayo اسبيتال لما هذه هو مسكن تاك هايتي muwafaq isbishaalista hosbitaal aan moogatoy مليومات كوكو مر هور لكوسدين mukudeerinee amaanen موافق اسبيشاليست هوسبيتال magal iskulu bahime e موافق اسبيشاليست هوسبيتال walqabadkee mujtamaca isku waafaqeen موافق اسبيشاليست هوسبيتال maykiinku dorana كون إيكو كي
waa hagaag dhugunsidayaal barnaamijka kulanka warsan iyo weli dhugunsada ay tan weliba hasadeernay qaybogi cundambooyi barnaamijka kulanka warsan xildhibaan xasan macalin yuusuf xasan balaag oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa sheegay intii maamulka koonfur galbeed muddadii uusi jari walbadan uusu ka tillaabsaday isla mar ahaantaasna maamulka ilaa iyo hatiyo ciidan taageersinyin waana ka dadaali doonaan siday reedanka naga lahaayeen madaxweyne shariif xasan sheekh eedan oo hata sharaxan waana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed hay hataba xildhibaan xasan balaag oo qadka taleefanka idaacadda warsan kala hadalay iyo waliba hadalje ku mid hay ciidan maasante socdaal adiga iyo shaqaalaha warsan dhammaantiinsan salaame ummata koonfur galbeed meel kastoo roogtaan waan ilaha asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu bacda salaan xaqiiqdii sada hadalka amerikaas hobaana guda galan ereygaadi warkati oo ah mayha kabayagi mayleray inay xiligan taageereen muujidan baarlamaanka koonfur galbeed markastaba taageereen hay madaxweynaha koonfur galbeedna xasan sheekh aadamo in xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka isa shaqeeyaanna mayleray wal oo dastuuri aho waana shaqada lan igmadiiba kumid eta marka haddii intaas wal kunugulaadi forsada fadi eeda aan fadfadi laakiin mayha kabayagi ta weli aan fahana
xildhibaane dabcan wali matalaase shacab eedan fara badan shacabka kii la qabana markaadan fiirida dhini fara badan wallahi soomaalida leraase iidanlanki roogo lakadile shacabka koonfur galbeed runtaaw ani matale mamatal show ahaa iyo magaajo meelka fadhiya walina ku yaabeen meelaana ku aragaw iyo meeliyo ku aragaay ini shal duwanta laakiin wali aaminsanaa ini wal hata shariif xasan gooniya usu andhamay ini anjarna shariif xasanna usu madax madax ku eyi maamul curdan eh oo meelahay maamulada soomaaliyeed oo curdanka ku- lamid eh xaqiiqdiina wala la taabado ko wala taabado kor inka baday meel ismadi hore ku bilaabay ku- ku dhagaaji meel kusii hegeyni hata maro hayso aaminsana deegaan doorasho ahaan markii lan fiiri waligu koytay degmada xudur yahku gali xarunta gobolka bokool ee degmada xudur waddo oo baabuurku gala kormajare dadya macluul iyo dhibaato kale haysata marka xiligan maadaama maamulkii ada laftirka ka tirsanta walaagaas walku qabad waaye maysheeni taageere ma wali fiiriyaase danta tiida ama danta shacabka ciidaa maadsanta xaqiiqo soomaaliya guud ahaan dhibaatadaada sheegaso hata gaasatan meela lah oo doorida ka istaamgareeyo hayta masaajidka dhejiyo hayta soomaaliyiinta dhana iyo la qabta mayla raayi wal kasto la bilaabona waqti la bilaabay tusa hata madi amni i abo isla hadalaana ama adiiba ha koogaada sherwaalka ishaatiga kinkajar madi hora hata kinkajar inti adan galano koor kastuumi galatee ka taawiye wal kastan meela laku bilaawe meeliyo ka dhamaadayan iyo natiijada laku fiiriya marka ini ada guulaysata ma eh mayla raayi muhiimada ma eh muhiimada waliba haa systemka ada ka guulaysada ini ada dig iidu muhiimada muhiimadaasna inindhegsanta meelun hata rognon ini horku dhagaad meedan ka rajiwe noodlaayar xildhibaan markii lagu hadalo waliba use- eh, wakiilku iyo eh, shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka deegaanadan koonfur galbeed maadaama aad matalaaso oo oo hatana aad wakiil unku eto dowladii koonfur galbeed ee soomaaliya dowladda inta badan wa- dhaliil fara badan ahaan jeediyayaan bulshada oo iyo kumid eto wadooyinka qaar oo burbursan eh, jididkii oo xiran oo afgooye iyo baydhabo dhadshay oo dhibaatooyin lankajeysidow dadkaas Eh, xilligii taas lagu hadala lahay may roogo xilligii aad shariif xasan buunbuuni lahaytano oo iisan taageeran muujii lahaytan makusiifay lahayna inaysan ku hadallaan arrimo wadooyinka dhibaatada lakahay kufsiga dhaca boobka linjeysow eh, dadkaa ku jeedan deegaanadan koonfur galbeed eeda maasan socdaal soomaalida ali raase adiiba oo dhega dheerta ceelka inkridoytalanka lagu sheegaya ini una ku hadalnay maylaray systemkuusi ay dhibaatada umata lakuhay ku hadalnay maragmadoontu idaacado iyo maylaray aalado lakawada xiriira bulshada wada dhegansadaas kawada jaran runtaawo hirinyi maylaray wadada iska hiraasa muqdisho iyo baydhabo hirinyi kan baydhabo iyo babakool iska hiraw hirinyi runtaawo laakiin xaqiiqda wali ataa hiraabta madaadi diitaa ku tawaasi biilaha dhiibti cayaalkii kawalayo ka taladayn biilkaada dhiibtiyo federaalka dowlada dhexeeya wali biilase maylaray maamul goboleedada haddii maamul goboleedada handeerna gacanta ma- federaalka usameeyey handeerna fede- maamul goboleedka mahankudeedahaw irka mahankudeedahaw maynaraay saanido iyo walayo iska difaaca fadhi mase dadyo ka horeysada fadhi meelaadan dhegtima dagmadii wadada baydhabo ana kanagada baydhabo weli dadka gumaado hay waydada muqdisho iyo baydhabo iska hiraasa ciidama dowlada federaalka dharshe ka lebisan oo astaan qaran welida iyo migafyaalka nagadeen ka gumaado hayan umata koonfur galbeedka abtirsadaa dadka maynahay baydhabo deegaansha degano jidkilaang mara fadhi ka gumaado hayan kontong mara ku hadalni shirki inka dambeeye laku laku laka qabadayda amaanka laku ka hadalay madaxweynaha federaalka iyo maynahay ra-isul wasaaraha iyo wala dhan roogeen walku ka hadali hoobaad nis hindhatiraana umata kalena nis hindhatiraana shirki hatanka dambeeyey brasles laku ka hadalay wala unka horeeye laku hadalaayay muhiimada hay tolay hay tay dib u xoreynta shabeellaha hoose tababarada ciidamada shabeellaha hoose iyo xoreynta wadada iska hiraasa baydhabo iyo maynahay muqdisho marka haddee hooba nagadaasa goonuw hogol hataha hoortihan hata intaha hakaqubatoy hobililay goonuw laakiin dedaalkaas walka jara sababaha roogana wali dareemo kore qof alla qofka madaasoole ka jara soomaali wali raasa masaqaasatan oraha iraaso jarta cayaartooyda kanka laacibsan kan fiirsadaaw marka xaqiiqdii dhibaatooyinkaas iyo jaalanjigaas sheegasa jaran laakiin dadaal sheela ka jara waana hoob ilaahay inlaka guulaysado eedanka raji weyna waya cidlo kasta waa kana nagday wakti kasta way ku hadalee eh, shirkii brussels eh, dalka belgium ka lagu ku hadali eh, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha eh, yogo fidhana lagu hadali hadal wada furay xildhibaane
xaqiiqdii madiadi warsadaas wali taray ma informuwaysiin anina madiani kiila hadalay wali ka erya taawiyay taangiyaal alhadiibi ma ka erna walku hadali processa dareera hoob geedka hataada iila hadalo hayta anti ada iila hadalo hayta mayna ray qarashka baho hay wal irkila haku gushubo hay ma eh adina qarasha hakashubata anina qarasha qarasha iskala hadalo hayna madi madan anti ada in waraysa laku hor wani itariya ka taawiyay ka waraysa doo faday xildhibaanada itar madiana kiin ogolaadi kubadeeyo iya i waraysatay wala wada hadalkan la soobiyey dhammaanti la dhakadi codkiya la dhakadi baahi la jeedisidi baahidana in laku jawaabana dadka lingeysidi lingeysidi ka hiranta markii hangnagana dhinaga ee arrimo doorashooyinka ee ama ee qaaban qaabada iyo ololaga isin hati wadan oo shariifasan sheeqaadana isin fadahaytan inti isin reed hangnagdan oo kale Eh, dowladda koonfur galbeed may kumid ee walqobodka oo isin hati ka taageertan dowlada koonfur galbeed yelafaaji hankanagana una hakubilawna hidameeyidi wali aaminsanaa dalkan koonfur galbeedka afarsada ka abtirsadaa oo mudwiinta ma- bahwiintis koonfur galbeedka abtirsadaasa lihidinka meela soomaali xura kunagata la eraayo ba weli jee hormarnagana made inka horeytay xukuumad yoo leyin dhisadaan oo waana ka guuleysadaan yatan e sababtaanan eraawna kiin sababee adiin hindhihi dhagalata waana adduunyadan wala ku goradaasa ku aragtay dowladda inka horeysay soomaali oo inta wanaagna dowlad wali lala jeeda labaatan iyo todobada sana dowlada burbursanta dowlada inka horeysay koonfur galbeed hadda satindi gobol ahayti walina madaxweyne ku nagda elan naxariisa shaate guduud yaa wali ku haayay madaxweyne ku haayay dowladii ahayti soomaali oo dowlad inta wanaagna dowlada wanaagna ona koonfur galbeed madiana dowladii ahayti wali lahanjiifaday hoteelo hoteeladiisayna kumid ee lahanjiifadi dabdabkii kayna kumid ee dabada bisbaas lahankugeliyay walyo un helaana hunre la ororsiyay walera meelasasin wena yoo dudumiyen wala ana kuna ka taageerana boqolki sagaalan ani wala iilamid ee ka taageerahayan adkaysiga iyo dulqaadka usuweeldhadi nasiibka usuweeldhadi isu koonfur galbeed madaxweyne inagado xukuumad an hogaamiyey ya kumid ata ini una ka taageerna sababto eh soomaalida lixdankiya xurnimo gaadasibanaleya laamiga kubahaw xamarweyne hargeysa seeday laamiga hakubahay xamarweyne may xuduran seeda waay weligayna gumaysi ka jarni gumaysigana inanu kubani hata tallaabsadahayna hata dareer balaaw ena ya aaminsana walaanu ka taageerana kumidayin waya Eh, hadalkii kii ka reedanka nagadoy oo hayti eh, eh, eh, hore yaa maamul aan suubsanay maamulkeena noo burburi markaan reedanka nagad xildhibaane eh, dhowr bilood hatu ku hor ee waliba haytay lanka eed an dhaliilsan maamulka koonfur galbeed may lakiin sheegay aragday mayse hore koomoganaay laka tusi eedaan maatan su-aal eed qiimeen low adina maskanta iyo garaadka alla keen dhaafa eedaan faylata cunuga bani aadanka ahoo noolo aada dhali madii kow usu-aal ifka hamoodo afka feedeeyo boora wali imboorey may afka lingili waysay naaski aadasi adan dherigta yacni wali aaminsanyaa intii aadis naasdi an dhigne ibta shareerka kukujarna ambiina badiiba inusun helo kor aadan wali kahoolanta lukuyaabe ini naasya ibtiitiya shareerka kajara kubiida sawahankubaha uniji ololisan deera siyaasada ka cusubaay wali aaminsanaay in siyaasada geeka i baraba laku mari dheli koro wali dareemay in siyaasada geeka i bara laku mari dheli korna geed hata la abuuri bara miro isheeno korne dareemi wali iila nagatay madan daadihiiska iyo kutubyiska madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan usuwada inaana la daadihiyo waana saas horumarka deertiyo meeli oo kaleetona lanka kala gobada ano walan balaawi iyo garaadkaynagadi war hata la ii sheegi matowni ani adiina ma aragna aniina matowni hunguri raacna ma ihi hungurina ma weydiiyahay eedaag maadsanta koonfur galbeed ee soomaaliya hata wali jirta sanad eh, lama san iyo siyeed bilood iyo bar ee doorashadii dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hata markun landiyaar garoobahay ee musharixiin fara badana jiraan ee xildhibaanadii koonfur galbeed ee soomaaliya itin madaxweyne ko- madaxweynaha koonfur galbeed maalintii shalay wali sheegay intuusa ay musharax inteegan qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed xildhibaanadii codka lahaayay wala doorad ay shacabka matalaay maadaama aad hata xaaladda siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed may ka qiimayahay een xaqiiqdii eedaag maadsanta een shariif xasan sheekh aadan wala sheegay inuusa xildhibaan musharaxa ay fadawn inay diblan doorada een doorashadana meelahay een qolka ma- shariif xasan sheekh aadan een kursiga inyaalo usa fadhiyo ka gudoomiyaha xukuumadan ma ee doorashada meelo ku dhiyaasa koonfur galbeeda ku dhiyaasa musharax kasta oo soomaaliyeedna een koonfur galbeed ka abtirsadaawna diyaaran in usa hasiraxa ay een meelahay een ernay nisbayna shariifka eri oo hiblo la eri lankasta muwaadinkaas inuusa hasjeer diyaara diyaaran ena kooyoy nasiibkay aamoy tan lamaad koonfur galbeed madi inka horeysa shariif xasan sheekh aadan ergi doorati ergihii doorati systemkiisu ka doorati haka dhamaadi hato xildhibaanba dooradahay barlamanterian dooradahay hooba helo xildhibaanadiis dooradana nasiib sheeyo hooba ka kale ilaahay han orin nasiib sheeyo laakiin soomaalida yaraase eeran aama ololisa ku shaki dabo shariif xasan hal i dooradoo ila erimee unuuna ka doorini ma erna xilkana mar labaad dib mandobana marka obsida fara badan oo inta adiina dhako hayso maydkii kalifi ada guro hayso dadka kalena derbiye kala boorahaya ay intaas culeysay lasgelilay een, ah, masraxa musharaxnimada mase masraxa doorashada furiyi hadhow hadana lankirisa kukujar ini xilka soo- koonfur galbeed gobob waa hagaag dhugoonsidayaal kaas waliba hay xildhibaan xasan macalin yuusuf xasan balaag oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mudane xasan balaag eedan maadsanta adoo saas oo kale socdaal maasee
aquna medical center xarunta caafimaadka ee aquuna
abaar i aaran kaba ayaa magoow amarshona heg alla ku kooyow cudur i aafimaadna saaso ilow aadaneega dadaala ku saaran cuduray aajisay idaaska reebee ebedka aniser caafimaad iyo begaa qabe an agal qaad xarunta caafimaadka ee aquuna medical center aquna medical center mashiimada adeega caafimaadka intii isinka ogayteen in kaloo ku asirsanadhah ka kordhiyey an moogatoy aquna medical center isbitaalla ka neebsadayo edi i madowta cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana wayka oo ka daaweeya aquna medical center dhakhtar caafimaadka ilmihii aqoon durugsan an leh in adeegoka bulshada
waa hagaag dhugunsidayaal waliba hasadeernay godobkiinka dambe oy barnaamijka kulanka warsan dhinaga kale xildhibaan cilyaas cali xasan oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo si kuleel an dhaliili mise xanaan dareerowka maamulka koonfur galbeed soomaaliya usugona ka eeday jididka hiran iyo saas oo kale usugona sheegi anti jididka hiran maamulkiisa korben isku saarahayn maro usuna la hadali idaacadda warsan waliba hadalje kumid tahay balbalbareen makajara macnaha heshiis badan een, waa inay diyaar garow doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed een, xildhibaanadan waa baahiyada inka diyaar garow iyo dooradaan macnaha heshiis badan Waa deegaanadan doorashadan waa ka diidan een si wanaagsan macnaha heshiis badan inta jirmo rabitaanka oo oo shacabka Eh, marka eh, xildhibaanada qaar waliba hatan ololayahayana madaxweyne koonfur galbeed mudane shariif xasanow sheegeedan oo maalintii shalay siin la kulmay sheegayn intiisa ay musharax aan teegin ku mid ah tahay xildhibaanadaas een, madaxweynaha yani dowlad goboleedka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan haddaba madaxweynihii musharaxnimadiisa macnaha isaga shaqo xilaabadan bandhigii ee musharaxu ee musharaxnimadiisa hadda waayaan xildhibaanada dhaqanka hadda waayaan een, in kale kule yiri qof kasta oo muwaadin ah oo macnaha injada deegaanada koonfur galbeed natiijada oo musharaxayaan insha Allah wala dhawaaya Eh, musharaxiinta eh, waliba hata shaltawadahayana antiye eh, eh, dhino lambadadahay ka waran musharaxiinta kale may ku yaabo inayo has sharaha waayaan markii eh, armo iyo tobadahayaan waa laku qabad waayo oo xildhibaanadiina dhinan badatan
wallahi een, kelmadaas waa kelmad sax ah xildhibaanada dhinaman badan waa xildhibaanada dhaxaad ah qofkas muwaafin leh oo deegaanada ambaanadeenna way xaqiijiyaa in ilaa hadda waay musharadeysa hadda waay haddii siyaasadeed habandhigada xagaan ley xildhibaanada xagaan ugu leeyahay jarta xildhibaano macnaha yani shabakina janjaran ma jaran lakaliyaaba shaksiyaal oo markatirisa in ilaa lakaca waa noocaase yani suuqyaa lakaaba xakiis xildhibaanada sidooda badan wayba ayagana jeeliyiina inay dadka doorashaha ana kadhiir muwaadin kasta oo dalka wandhalabeyna macnaha inshaasiina bandhigka sharaamadiisna habandhigka waa laka taageer insha allahu bilalxiin kulilanka oo yani baki habahdoona oo macnaha insha wandhagdoonailaxiro shariifada sheegaan insha allahu dalkantalay miiro walku sheeg miiro wal murugan walna dalbe walna xunayn insha allah muwaadin kasta oo dalka wandhalabeyna misharaa hadhawaayana markii lagu hadlo arrimo koonfur galbeed ee soomaaliya isan qaarkiin waliba lasiinka tuhmay intiisan etin mucaaradka nidaamka ama systemka hata jeer mucaarad isan ka etin oo kale may hawedan maadaama aysan systemka mucaarad ku etin wallahi horta mucaarid yani systemka systemka unuba dhisni Eh, unuba kamid eh, lang madaha isa gurulang usu kejar hati usu guru wiyo saran no wantu kailei em system ka yani way buaha em lang aragta kala wala qalbin eh, wala qalbin hal tiyey lang la jara lang ki wala qalbin lang tiyey la mana isa bal war hob la man galado lang war ba hatu mana isa system ko furta ben ko isa moishi em way mugla in macnaha xildhibaanada koonfur galbeed geeliga dalaaliyo kubiyaayaan sistamkan wixii la ilaaliyi qof kasta muwaadin ah oo macnaha insha ilaga doorasho hadii hataa inay wajahan qof kasta waa muwaadin ah koonfur galbeed dalin macnaha insha musharada ila la dhawaay iska dhaaf macnaha warar kale ka turbitanka macnaha insha bada mushara antuma kooy koriyo iyo macnaha way dheerinayeen macnaha insha wadiyaal qodiyaalkii macnaha wadiyi seeri musharaha kuma kooyko laakiin musharaha inta kooy wasdiri wal noocaas ini sari manaha media walaalka walqalad ee odayga koley arrintaasay raadigelin isu kubiyaan maleya haddii sukubiyinen malaha raadigelinaa kubiyi doono guud ahaan marka barbaraan haka teegin ma jira walaal yani libabuuniyowna saame madaxweynaha koonfur galbeedna yani lagla garabo oo manaha insheed badan siyaasadiisa ka garsoome musharaha nahey qof kale musharax oo dalkun koodu mukanaa doon insha allahu insha allah binaalkariim qof kasta musharax een labanada way diyaaran yihiin ini hadda waayaan aragtidiisa
xildhibaan xildhibaan ilyas waliba kamid ata xildhibaanada dhowaan sheegi in isbedel iyo oo fadahayan waan isbedelan ololayahayan xisbi goone eniyo in maamulkan may ku dareenten maadaama aysan hati isbedelka dhawaaqahaytan maamulkan may ku dareenten ileen maamul xildhibaanada qaarjo amaanen bulshada amaantiyo ma aysan laka arg haytan maamulkan wallahi maamulkan way bu ahaa yani walaato maka dareemana way waa kubadaha kuyo jara gudaayahaas way falaana inay isbedelka gooyaan madaxweynaha kuma dooran doona haddii shariif hasan nagdoona way falaana inay isbedel shano falaan haddii koo kalena way inay isbedel shano falaan isbedelka macnaha mee maalishe lanka meelaha tiroogo yabahey yani koobkan kale koy wal suubiya me isbedelka macnaha lanka hataa tiroogo oo madaxweynaha dalkanka shariifada sheegaanaga sheeno kormanaa lanko kale ya kooya sheeno kor isbedel muhiim waa in la helo oo nidaamka ahaato wala ka dareerin waa la isku bedelan dhaliilo badan lagsoo jarta kale macnaha inshe badan dhinaca oo yani amniga iyo degmooyinka iyo tuulooyinkii walaaynasoo furan macnaha inshe xaalada walbada laga furay waay dhaliilo may kumid eh isin maamulkan jeedi haytan xiligan wallahi dhaliilo yani way bu ahaa marka koowaad horta dhan walgodadii malaha inshe badan walna kamid adean walna walqobadii leenon way hatid oo dangarsado koreyni walqobsumi ini walqinayin macnaha inshe badan isku adan way falaana madu walaaqilmeyni dhibaasasho leelo falaana wayba kamid ah kulley hadda dowladdan macnaha farsani bartana degmooyinkii iyo macnaha yani fiilooyinkii isku furana bulshadii shalka hunta yani kooxaha nabadiiska iyo meelkasta macnaha insheeg badayaa shalgooy walka guulaysa waa ini degmooyinkii goboladii isku furmaan walka guulaysa waay wadadan oo macnaha yani muqdisho ama kakiga nin furan walka guulaysa waay marka taas oo ansabab hagaagdamo dowladda federaalka ugeeda qasasiba ansabab ah marka hagaagdaamooyinkaas yani isbedel lunkasheen lunkaduriba iyo salaamana iska tukoysa shariifada sheegaadan hatisannagada manaa inshaala isbedel sheegafalaan
wali artay degmooyinka qaar yo wali sheegtay dhiniga ammaanka ku sheegay ee jididka hirignaha hadalkaadi xildhibaanadii koonfur galbeeda ee tin in dowladda laftirkin isun kumid ee tin ee madaxweynaha shilaysan kasaasana dowladda marka ama wasiirka amniga shilaysan kasaasana so isin mukumid ah dowladda haan jidka furowjay lagu fadaw mukumid ihidinaysin saalbaydu dowladda manaa kuwada jarna shay dowladda sideeda baydu ka wadata manaa inshallah haddii oo federaal ay ka haddii maamul goboleed hata manaa maamul yani dejin iyo fulin iyo manaa yani yani garsoor waayo ana had qodadeena manaa inshallah shir dejintiyaana qorii barlamaankiyaana walay sheegaana ilada sheegaana iladuna sheegana fuwaydo faday fulintini waan ku qabata fulinta hadee manaha walaana sheegaana yani wayb waa ahaa way baan faanay sabartee baan hayne manaa insha abuurtiye baan hayne marka walbala la sheegni waliba sheegnina manaa insha walaasa gobta muhiim unataan ximile dhibaatooyinka goboladii degmooyinka jartan manaa insha
waayahay
walaa wuxuu oonka xaaqiran labadan iskixaal muqdisho iyo iyo iyo iyo xamar waaye dhaatada meelo taalla oo manaa kufsiga oo baalinjay jiro manaa yalan jabada deegaanada manaa baalinjay jiro wadadu lan markorno wala suubiyo wala waayahay xildhibaan xildhibaan ilyaas codkiisii daban gobolka shabeellaha hoose ku gooydi shaksiyadda gobolka shabeellaha hoose markii fasaha isinka jartan oo kale gobolka shabeellaha hoose intaada seeti laftirka deegaanada hata dhibaatada inta badan lagutabado gobolka shabeellaha hoose intaada adagoo baarlamaan seeti laftirka ee ku qiib qaadatay sidii waan waan nabadeed nagatoy xoog nagatoy sidii ciidankaasi meelilon ku qaada lahay inaad dowladda dhaliil erita ku saarta maayina barlamaanku waxaan ku kala galay meel fakuuri suuye sugano oo ammaanka aan inay huseen manaa inta badan barlamaanku makeri maca barlamaanka inuu meeliso manaa jabal madiisa fasaha gala ishabooqoga oo bulshadii iyo usoo khijeeda oo deegnadaha tagnaysi iniisu fursada meel booqashadii bulshadiis iniisu fursada meel waayo fursada meelna ila amniga intaamay korna manaa inta badan dhibaatooyin badan ay lika sheegin barlamaanka yani shaksi ilaalaha allan iyo xaqiiqda sababta manaa isee badan suna ilaalin weelsuda dagaalan darbiye manaa isee badan marka dawooyinkaas markeeda daruuray asan amaan majara meeliseeda dushiitiisa seeda naftisa xalisee
waagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta leh meel kastiisin roogdan iyo si kastoo nindheega itan waliba hawada siinkulanaa jimaafayla hamiin fayla barnaamijka uu ku walibahasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada waliba galan wiiniisi ay saaxiibkayga gaabshaa taniintii barnaamijkan barnaamijkay dambe bahwiinta warsan oo isku duubun oo siinku ku tabaas sidiiyo hamiin fayl idii barnaamijkan aan dhugunsaneen waliba reednin ku helo korana barso internet uun kalena warsan radio com